بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحب يالا ميل كاستي سين روغدان يو سي كاستو مقال كي دا عدا ورسن هسين ديراي ولبا ودا سين كلها جما فيل همين فيل هكذا وادا برامج كي كلون كورسن oo hamiin kastaba wakhtigan oo kale aysan ku dhugaysataan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo markii lagu reeba hamiinnimada sabtada hooyadaasoo jimaaniya bahaas qodobada oo ku barnaamijka kulanka warsan hooy ilaahay aboodil ee laku helaysan ka dheegi doontan oo aninisinkahay weliba ku mid ahaa madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo xambaliya indiri madaxweynaha maamulka somalilan oo aan laka doorin maishan intiyaata shariifasan sheekaadan usambaliya indiri madaxweynaha maamulka somalilan oo ku kulanka warsan iyo ka dheegi doonta saas oo kale weliba isin dheegi doontana guddoomiyaha baarlamaanka jabuuti oo geeka deeri magaalada muqdisho mayada sababtuusan deeri magaalada muqdisho kulanka warsan iyo oo ku bogda doontan ra-iisul wasaaraha dalka soomaaliya oo geeka shiiddheki xabsi weyn oo laka dhisow ila inta magaalada baydhabo maysheeni inti madaxweynaha maamulka koonfur galbeed iyo ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka senesla jarayon shiiddhikan habsala ka dhisow ilinta magaalada baydhabo may ku erti wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka dadkii lahay dhulkaasi oo geeka shiidaga la dhigi oo ka barnaamijka kulanka warsan iyo siinkahayna saas oo kale weliba aysan dheegi doontana xildhibaano kashal aragti duwan sharciga la dagaalanka argagixisada maysheeni intii xildhibaanada qaar iyo hataa ka horjeedsadaan sharcigaas oo ka kulanka warsan iyo kakabogda doontaan wasaaradda walbarashada maamulka koonfur galbeed weliba tababara muddo dareerowyan furtay shaqaalo wasaaradda walbarashada maamulka koonfur galbeed wadahadaladii soomaaliya iyo somalilan oo reedan bilaabada doona maisheeni antiyata wadahadalada soomaaliya iyo somalilan iyo reedan bilaabadan kureeda markii la dooradi madaxweynaha maamulkaasi muuse biixi cabdi xisbiga kulmiye xisbiga kulmiye oo hore hilkun hay may ku kuduwanye madaxweynagii hore ee silaanyo madaxweynaga hadda la doordi oo ka barnaamijka kulanka warsan qodobadaas iyo qodobo kale yasiinkahayna barnaamijkan tuuse dareer waliba siin saaray waana siinla dareeri doona saaxiibka barnaamijka kulanka warsan maxamed aadan cabdulaahi maxamed socdaal saaxiibkayga maxamed bikeyniin farsameeye waliba awada siin ku lahaa jimaa faylaha ka dhowaada markel iyo markel barnaamijka kulanka warsan amiinimo kamiis bahaasuu jimaaniyaha galaasta aragdan iyo kaeedanta labaatungii saddeeda bilan nofembar sanadka labada kun toban iyo toddobada magaagay socdaalu idaacadda warsan uu farsamada b k waliba hawada siin ku laha marakale hamiin fayl ka bilaabay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed shariifa sanow sheegeedan waliba hambaliyo andiray madaxweynaha cusub ee maamulka somalilan mudane muuse biixi cabdi madaxweynaha maamulka koonfur galbeed shariif asnow sheegeedan oo shir jaraadka qobday magaalada baydhabo weliba usaanbaliyeen diray madaxweynaha maamulka somalilan iyo shacabka somalilan usugona sheegeen intii doorashadii haytito taariikhi ah waana lagu baahan yahay intii ka dayran ummato ka nool deegaanada koonfur galbeed shariif asnow sheegeedan oo ku hadlaya hambaliyadaasi weliba adaladiisi ku mid tahay
bismillaahir rahmaanir rahiim billahi rabbil aalamiin runtii waxaan meeshaan hambali shacabweynaha somalilan oo runtii doorasho taariikhiya sameeyey doorashadaasaan uga hambaliyeyna gaar ahaan waxaan u hambaliyeyna madaxweynaha la doortay waxaan u rajeynaa inuu ilaahay uu ku hagaajiyo inuu si wanaagsan u hogaamiyo wakhtigiisana uu horumar iyo u gaarsiiyo reer somaliland waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo madaxweynaha la doortay muuse biixi waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo
dhuunsidii halkaas waliba ay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed mudane shariif asnow sheegeedan oo hambali indiraayi madaxweynaha maamulka somalilan iyo shacabka ku nool somalilan
Lovely silky take as well from Juan Mata. And now Rashford Now Fosu Mensah, and in goes Martial! And Manchester United lead at Old Trafford.
Suez.
بيتزا and Prost.
sideew may saciid mukeedkii sacuudiya sitamaanko ha karaa haysatay foolba suuradahan istartay sacuudi masana suubinay abaayow sidi fadaa'iyo helay seerqabow bunga sahansatay arintay mase helana sidaad sheegdiyu sircuul bunga sahansidii suweesa baraday firintijeerka suwees iyo la saaxiibay fehmooda ii farxadda waa ku kasi ini fareen dhalanagati filantijeerka suweysa sifuwel biraashiin nafaqo saamaynka lee suweesa lankaseede boroostiisi biisaha qobay jeekaysha jibsaha dhiib shuweermaha duub eegbeer isi jikambeegaraysi bartalankaseedow suweysa biza androst kubishiin i kafay kuleel i gabow cabitaan qudaar shiidan biyo lutisayseke jilaato tibtop askareem axsan ice cream suweys
dhegaystayaal weli weliba la dareertana barnaamijka kulanka warsan oo hamiin kastaba wakhtigan oo kale aysan ku dhegaysataan idaacadda warsan waana weli ka guda jirna qayb ogan ka horreeyay barnaamijka kulanka gudoomiyaha baarlamaanka jabuuti oo hadeeri magaalada muqdisho waliba geeko oo khamiisayti magaalada muqdisho hadeeraya diyaaradii wadi gudoomiyaha baarlamaanka jabuuti maxamed cali xaamuud iyo wafdi uu soo gaamiyow iyadoona meelasi si weyn lahanka dhawaay wafdiga gudoomiyaha baarlamaanka jabuuti waliba hadhowaayay gudoomiyaha golo shacabka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari xildhibaano ka tirsan dowladda federaalk iyo mas-uuliyiin kale walibana la fadaaye intiisu ku qiib gala kulanka xildhibaanada golo shacabka isla mar ahaantaasna uuse la kulamo doona mas-uuliyiinta dowladda federaalk soomaaliya gudoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalk oo meelasiya ka dhowaayay gudoomiyaha baarlamaanka jabuuti waliba adiladiisu ku mid tahay
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مدن قدومي آتي آد بان ugu faraxsanahay kusoo dhawow dalkaaga aad baan magaca golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliyeed iyo magaca magaciisii shacabka soomaaliyeed oo dhan waxaan kugu soo dhawaynayaa dalkaaga ku dhihi maayo dalkaaga labaad waxaan kugu soo dhawaynayaa dalkaaga ahlan wasahlan dhammaan xildhibaanada xildhibaanada golaha wakiilada qaranka qaranka jabuuti qalbi furan gacmo furan kusoo dhawaada dalkiinaad timaadeen walaalihiina u timaadeen ha ismartiyeynina ahlan wasahlan wamarxaban soo dhawaada بسم الله الرحمن الرحيم قدومية عاد ومحسنتهن إن شاء الله Au nom donc euh, des, des parlementaires, au nom de la population de la République de Djibouti et à mon nom personnel, je tiens donc à, à vous remercier euh, infiniment donc pour l'accueil que vous nous avez réservé. Nous sommes, comme vous l'avez si bien souligné, dans notre deuxième pays et nous sommes avec euh, nos frères et sœurs donc, euh, de, de- de la Somalie et nous sommes fiers aujourd'hui d'être ici avec vous à Mogadiscio. Et ce ne sera pas la première visite. Vous- donc, euh, on va essayer donc, d'intensifier, de solidifier donc, nos relations entre les deux États, entre les deux peuples. Et nous avons la même langue, la même culture. Et aujourd'hui, donc, le- nous sommes les représentants donc, de, de- de la population, nous sommes la voix du peuple et une bonne relation, donc, euh, et c'est des relations de peuple à peuple. Aujourd'hui, nous, a- nous avons concrétisé ces relations. Avant moi aussi, mon prédécesseur donc, euh, avait effectué une visite officielle ici à Mogadiscio même pour renforcer ces liens. Nous sommes aussi sur ces traces de, de renforcer et de solidifier nos liens euh, historiques. Et je tiens donc à vous remercier infiniment pour cet accueil. Et Inch'Allah, donc nous allons travailler main dans la main euh, entre parlementaires, entre populations, entre l'exécutif et le législateur aussi. Et merci beaucoup pour l'accueil que vous nous avez réservé.
clean nation waste management shirkadda maarayowka qashinka habahaydhatiya bermakatuma maasa mandhatiis qashin buu hono martale ka soo ismuujmuujaasalaymaama mahadsan ogaw kalaan been ema kuusow hadalka ilow kambaniya lan heli ku adkaaday qashinka heray inboobsikee hay kambanigaas clean nation kambani usubuu nadaafadda lan hil saaray clean nation kedki hor kuurbiyaabay dhoba kurjud kurjud qashin ee u kuusanaada jarti clean nation inti koyti kooy arag nadiifnamaadi ii nadarka lan waalay laamiyaalka clean nation kambani agabshay koo unku dhimanayna kumbad ew kulyoonka hoolan kuusowka qashinka ii koranqaadowka nadaafadda koo ilama walan hayna bajaajaha mulka ya iskaba baalgalan clean nation waste management waana lanka taragali fayta beledka ini baan ka hadhikaan
kuusaad lama yimbeer walaa koo qaldan ma io qaldan idun marta ana koy may qashin le antoon kuusan aada inta le moos dhubiye iyo qashin iyo ushaashif iyo ana
ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo madawiinaha maamulka koonfur galbeed waliba siin isla jaragee kanshiidi kana habsala ka dhisow ilaa inta magaalada baydhabo ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre iyo madawiinaha maamulka koonfur galbeed oo geekaroogi magaalada baydhabo oo xarunta kumeeri gaarkan ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya waliba magaalada iyo kadhagaha dhigana habsalunku tiragalay intii la kiiri dadka dembiyada shir duwanka galow deegaanada koonfur galbeed kaasi oo eedan wiinga sidii oo sheegeen mas-uuliyiintii meelasi ku hadalay shiidhikowka kureed idaacadda warsan si war dheeran ku ogaata waliba la xiriirtay wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka maamulka koonfur galbeed soomaaliya sheekh xasan ibraahim xasan lugbuur xillaha bahaayeen oo waadku qooyay shacabka ka nool magaalada baydhabo oo la xiriirta antii dhulkiyolaha een lisku shiidhikday oo dowladda walbanan aabuweelna sidiiyo sheegeen laakiin wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka may ku eri arrimo wasiyo arrimo kale oo una weydiini idaacadda warsan iyo waliba aan kuurgalay qodobadaas iyo qodobo kale maraan waraysi la weeldadi wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka waliba hadaladiisu ku mid tahay socdaal eedayeeda aan maxasanta alxamdulilah gees wali soo gelay ra-iisul wasaaraha federaalka soomaaliya master khayre madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan wasiirka garsoorka federaalka xildhibaano xeer qaran ee xildhibaano koonfur galbeed ee wasiiro koonfur galbeed iyo miska jarni wali geeka la dhagaxdhakaaye xabsiga mayla araayay koonfur galbeed xabsiga ankawiin inilakudhisu mayla araayay magaala madaxda kumeel gaarka baydhabo kaas oo madiaan la magacaaway wasaaradda iyo ilaa saacadda ana dagaashii iyo foorshii ka jari maadaama xabsigii hore xabsi cariiri eena nagadi dhismo horeona nagday dhismadii mayla araayay eedi eedan gaabati hataa maxabiistii kufokadowsheene dadkiina dad oo mayla araayay maalin kastaba laxaqoobdaayo argagixisadan dad badan oo kala lug leh iyo dad dembiye madani ee galaawba in isla jaro xabsigii qaado waay yaa wali oodsanay madiina wasaaradda haka wareegi inay jeel weyn laku helo maadaama mayla raayay qaramada midoobey ogolo dhinacaas caawinta maxaabiista iyo dhismooyinka kaabayaashan ee maamul goboleedada oo sageelanoo ajiibi arrintiyeedahay ma adadajiilayihiin in maylaraay xabsiga isudahay geeka la dhega xadaku oo maylaraay afar boqol oo mitir isku weer ah magaalada duleedga ee meeli aratuurka la ara jiray aya geeka la dhega xadaki wali meelaka martaqaanay ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka garsoorka federaalka iyo wafdi kale badan oo iyo la jaro geekana si wawada jir iyadoo madaxweynahana lagu heliyo iyo aan dhagax dhignin insha allahu guul hanhoohitiyu mayla raayay koonfur galbeed dhulkaas wali ku fadaanayn warshado yaryar luku baalfuru habsiga habse mayla raayay madaanka yarta kun qof oo qaadawda laku suubayo xirfado kala duwan oo maxabiista la baraw meelaka shaqaysadaan in laku suubayo jeel markii mayla raay war kasta la suubayo maxabiisan ku fokado cornel la kaweel qaabka saa mayla raayay ee os iyo jeelsini waana walno weeli tiyeedaha ayna geeka dhagax dhigni alxamdulilah waa guud hangooyitii koonfur galbeed waayahay habsaga meeliisinka suubiya haysan dabcan magaalada eed baan ku fogiyey suurtagal nagara doonta in habsagaas sidii lafad island isticmaalo oo dhismajeyna laka guulaysan intuus hergal ha sidiiba xabse wali in gaar ahaa ciidamo la raaw asluub asluubtaasa may lafada in leenweelo tayo leenweelo tababaro badan la siiyo xubyo ka difaacan mayla raaya cadaawadi ha weerarto ama cadaawad gudaha ee haatay mise cadaawad yani mayla raaya magaalada ku baxsan oo sida nabadiidka oo kale nagato asluubta la tayayeeye tababaro caan waa la siiyee tababaro caalamiya waa la siiyee wali la siiyey hub afriye saas daraadiye marka qaydhuunka ina waliba dhakey in magaalo dhatiya xabsi leenkasuub in gees la kawaalo because war kastoo ku qooyo kor xabsiga dad mashiidi ee waa la kahiroohaye dad siyaasi ee waa la kahiroohaye dad mayl ray al-shabaab ee waa la kahiroohaye marka inuu magaalo dhatiya la kawaalo maxaabiistaas oo hataa fokasheedka day karto xabado ku dhigi karto marka ini magaalada geesi laku marayo waa qaynuunka mayla raayay wari dhikay mayla raayay garsoorka dhike tanyeede ee waa mayla raay kasalayni insha allahu wali rajeene ini meel liimbaba dhigi karo oo lahakaduuli iyo la ini kubaxsado falaw lamada dhanka guulaysadaan lakawalo fadaan ilahi wabeer jeeka mas-uuliyiintii dowladda federaalka oo ka sarreeya ee ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka iyo madaweynada maamulka koonfur galbeed iyo wasiirka cadaaladda garsoorka koonfur galbeed iyo kan dowladda federaalka iyo ka dhagax dhigdang meeles markilaha guguduba oo kale wali jaray dhinacyada kale meelisin dhagax dhigdang oo kale murunba ka teeganay dad oo meelasi lahaay way sheegeen in yo anka qaracsanayn in meeliyo saldhig la kaweela dadka noocaas oo kale ah sida inlama amiilo doontaan oo aan raalli geliyi doontaan maadaama dawladdiiyo walkutowadaayaan dhulkiiyo beesika biyagna isan kaweelan habse dhahe walaalka horta dawladda waa in la taa oo oo caamhaan in la taa guushaan dhulka dawladda mas-uulku ah markasta balanta uu ka meel alla meelin maslaxadda caamka ee liin aragu shacab oo shaqaasiya malka tixgeliyaa wali la tixgeliyay danta caamka ee habsigaas la dhisaa wali laha dadka hata cabadaaw oo meeladaa guru dadkay haay leh iyo waa isku leh habsiga shaksama leh iyo waa nabadiyo iyo maslaxadiyo laka ilaaliye baydhawona dhulsee wiini marka maylaraaye dhulkaana dhul horhata yani shaqaasi dooni aan lahaadeen ma ahan dad isku tamanihayo ni isku lahaadaan falaaw jaraan laakiin dhulkan dhulkii la gorado jaray ebidii rasuulka xaaday ee dadka dambiilayaasha laka dila jaray dhul wiin ee bilaarna noocaasiya dhinigoona biifadho ku aad dhinigoona maylaraaye dhul oo godano araada lagu qaaday ku ew ini hadii la buuxiyo oo qarash badan la geliyo oo saas lakadhisime hataa qofa shaksi hataa antigisu goosu hataa madhiso koro dhul doole eo shaksi doone ale malahan dhulka dhul dowladeed waay idi hata ku hayto dana ku hayto ama hata rajeesi inio walkuweeldhato dhulka bilaariyo in ardullahi waasica meel alla meellimay lahay fadaayada dowladda angooyasa iyo waana dhul sho-i marka khilaaf hata may la raayay oo hada geeka dhulkaasi ku teegi laada kora male waa maslaxad caam eh lagna hada geeka sabar looga intiaan gaada sabar looga deertaan eh may la raaya dhulkuna laha meheraaw marka maadaama abashiiba ataa dhaabkaas yani daba ata rabitaansho ku jeediye wala inka baagan ee dadka suge maslaxad caam eh oo yoo dantiyo ee laka suubiye ini gaarar shay laku bilaawo waaqdow koofur bar orsa melila fadaa ku degaa haddii oo may la raayay dowladda ha u sudaano ini linsuubiyo dhul deegaan eh iyo deegaan linsuubiyo in meel kasta iyo fadaana lin sharciga iyo liingooye marka taas may waaha wali kuwiina maslaxada caamka ee ummadla dhinaga kale markii laha guguduba ee arrintan dhagax dhiga geekiisa suu bidan ee daban wali daba dareerte ee dhululka laiska haysado ee baydhabo weli ka teegan ee geeka laftirya la sheegay intii qeybo kumid ee magaalada baydhabo dad iska goboday oo iska galayi taasna wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka maha ku saarti jarana sharco oo isin ha saartin walaalow shuruucdeeda horta saadiiba dareemaas oo aan xafiiska saddex bilood iyo rooga baliisadaada hata dhamaashee wali hata ka kala jarneehe inio doodagaasay dhamaadaan dhulkan maylaka suubiya kore sharciga lagala haado kore sharcigana lama nooca kakooye ini qofka sabr loogaa tixaado sabr looga dawladda hoose diiday dawlad mayla raayay qiibka dhulbixinta diidi la helo hadii la waayo markhaati shallan liiblan dino laakiin awshi halahay abooshi halahay weli waa degnaayen ini la hela maadaama obasiiro iyo dhulka mayla raha dalkaay badana aan badani way inka baaqane ini dhul bixinta ha odsadaan dadkusigaa dhulka sharcigan weeldhadaan sharciga lakala haadee dhulka hoba sharci bala waayo laan la kuleeyimale waladka galnaadele marka may faday umado ini sharcihan noigaasina waqti dhowna may ha ku saarane ini mayla rahay nootaayo la suubiyo qofka maylahay markhaatooyin shay jihooyin shay wadooyin shay dhulka la degaaw maylahay la qaadayo wal sharci maylarahay ka dhisan nagada cidii sharci walka dhisan lakoonto langna bafara jiri kor laakiin cidii xoog wadato xoog iyonay dowladnimo iyo sharci meelomas la galaya marka ummado maanka baagana ini maslaxada caamka ee la dhooru walaalka maylaraaya isgalaaw maylaraaya fi dunya wal aakhira danama ka jarto dalkana danamin ka jarto dhulmi landhamadi ilan nool deega lankan dhulaha goosadaw lama mitra gale marka sidaas daraadee inimay leedahay dhulka linka aakhira beel sharciga jara sharciga linkooyo dhulbixinka dawladda hoose la kooyo dhulka lin sharciyayo dhulkii hortay maylaraa la degay wala ka dhasan yihiin maylarani dowladda hoosliinkooyo dirisaantiis walaagay waa dooyinshay la suubiyo la suubiyo maylaraa la siiyo sharciga la siiyo saas dhulka laka lahaa ama maalin kasta haddii las haysado un maylaraaye ka garsoorhaan wali xaqan lanaa inaysu dhulku suga ee seeno aragno hadda maylaraaye intii maslaxada ummadda ka jarto unu ku abaarno marka kolley sharciga hasaaran walbadana hata maylaraaye holiya ka jarna intii na hologaashay ku dhamaayaan way jeelna ani ummadta isbadbaadido walaala leeyaa darisaa leeyaa walta madaa'ilina iska qalbi xumaan walaalta lamalka wada nolol dhegeystayaaalkaas waliba ay wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka maamulka koonfur galbeed sheekh xasan ibraahim xasan lugbuur oo waraysi si ay idaacadda warsan ee magaalada baydhabo xillo geegiyo shiid dhikeen habsi weyn oo laka dhiso magaalada baydhabo
afla sbeshaalista hosbitaal isbitaalka gaarka ee afla
ilmo wahado laantisna eeganwo aabaneegan baahanyi afla isbeshaaristi hosbitaalna caafimaad iliisu ambadan isbitaalki lan oomanaayo aflaha isbeshaaristi hosbitaal abshir i ijaaba eebigan hanin adeejiyo aflah sbeshaalista hosbitaal ini ilbaabadiis baydhowolaka ballaga idlay ku dhuuridii oloolalay ku dhuuridii i eradlay ku dhuuridaaba caafimaad eebigaa qaba ilow ideeg caafimaad oo kumbad ee meelalakiinka diyaariyo aflah sbeshaalista hosbitaal bukaan hoo eta aflah sbeshaalista hosbitaal hoo ada bukaan weda aflah sbeshaalista hosbitaal bogshay gal baarta baarto aflah sbeshaalista baartabaartidis mayba ku mid aha surgery department qaybta qalinka pediatric qaybta awlaada oti qaybta dictoorka fadheeda udulka aan ka sheegdadaasa usuuna kuwa ka dheg
dhegeystayaal weli welino la dareertani idaacadda warsan magaalay socdaal iyo idaacadda warsan u farsamada bku sideetan iyo sideed dhibic lamana waliba sehlay intiisi noo dhegeysataan deegaanada koonfur galbeed aalada satarletka iyo life streamkana saasoo kale waliba sahlan intiisi noo dhegeysataan adduunyada meel kastiisin ku sheel roogdan waliba sangleenaji maafayla hamiin fayla libaanada baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waliba ka shal aragta duwanyina sharciga la dagaalanka argagixisada xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya oo aragti shal duwan ku dhiibadii hindisa sharciyeedka oo la dagaalanka argagixisada kaasi oo weli lan ansahin qaar ku mid ah xildhibaanada waliba ka shal aragti duwanyina sharcigan walin iyo qabana anti lan meel mari korna ilaa laku helo garsoora cadaalade balse aano qaarjo waliba qabana anti iyo jarta anti la ansixi karo oo weliba cadaalada iyo garsoor caadila wadanka usuroga dhinaga kale xildhibaan cabdulaahi goodah bare waliba dhanjay usuuna sharcigan uusuu ka tilmaamay intiisu iyagoo ku muhiime oo kaalin weyna ku qaado xaaladda dalka soomaaliya hata ka jarta afartii sano anaa la soo noolaa sharcigan haddana weli waa la joognaa garsoor markii la helo aa sharcigaanu sharci noqon karaa laakiin meeshaan garsoor jirin waxyaalaha adinkaad og tihiin iyo waxaadaan ogeyn oon annagu aan xaqiiqo usoo aragnaba ay ka jiraan in la yidhaha sharcigaa laga shaqaynaa waa arrin aan u cuntami karin shacabka soomaaliyeed sharcigu markuu helo cadaalad ayuu sharci noqonaya markuu helo gacan aamin ah oo wax fulinaysa ayuu sharci noqonaya wuxuu saameyn ku yeelanayaa marka aada fiirsid qodobka sidaa usoo bandhigteen qodobkiisa soddon lixaad wuxuu baabi'inayaa marnaba sharci aanan ka maarmin sinana aan looga maarmin oo ah sharciga muxuu ahaa muxuu aha dembiyada sharci aada u ballaaran sidaa ka warqabtaan oo aada qani u ah oo wax badan ka kooban oo wax walba ka hadlaayo oo mararka qaarkood is leedahay yani sida xildhibaanada qaar ay ka muujiyeen meesha inaanan loo baahnaynba sharci kale
electronics stationery and cosmetics saldhigii baahidaada surankaa dumarayday suubaney ma taqaan hadalkaadoo waxba soo heesi kale anuu idhaahdee samahan unugiisa wanaaggiisa isaaqaysaani iigu tilmaan saal electronics stationary and cosmetics haddii aad maqashaan saldhiggii u wacnaa baydhabay ka sureene saaxiib la ahaada saal electronic stationary and cosmetics waxyaabaha aad ka helayseen bulshada waxaa ka mid a sida qalabka electronics iyo stationary oo ay ka mid yihiin combyuter hegbi acer tushiba iyo del iyo mobilada noocyadooda kala duwan not for not three not five iphone four iphone five iphone six iyo samsung galaxy noocyadiisa kala duwan waxaad ka helaysid sidoo kale sahl electronic rintijeero jiif iyo joog sida dhalooyinka tiiviyada oo la yar iyo weyn mashiinka maqlada dhagoolayaasha makiinada dhiigga sokorta iyo tandhiikarka
waagaagii sidaal weli walila dareertana barnaamijka kulanka warsan ee idaacadda warsan wasaaradda walbarashada maamulka koonfur galbeeda waliba geega tababaranfurta ee shaqaalo wasaaradda walbarashada maamulka koonfur galbeed wasiirka wasaaradda walbarashada hidaha iyo tacliinta sare koonfur galbeed maxamed abuukar cabdi iyo geeg waliba isu tababaran furay shaqaalo wasaaradda kaasi oo muddo dareero doono shaqaalahaas oo lagu shalsheeni deegaanada koonfur galbeed soomaaliya wasiirka wasaaradda walbarashada hidaha iyo tacliinta sare koonfur galbeed oo ku hadlay tababarkaasi waliba hadilaysu ku mid tahay fursadan helna hasiin socon aan isku hoy doona kulankeenma nagada doon may leerahay baydhow kiinu degmo kasta ka qobsi doono nagada doon insha allah way rajayn unagu tuulooyinka booqashada seedan inay heerkaas la deerna markan istaadada oo kale wayba ayadan dareemay aan uga yara may leerahay boqol walba ka ilaaliya waliyo ka barada lahay markiuna yo ilaalina walbarna nafsada tiida noo ilaalsadahay intaan deegaanada intaan caalamka dhan markan waa in sheegana dhibaatooyinkaas jara anin hayna may leedahay mas-uuliyadda hal qof ilaa mantaala markan si guud ahaan wayba maylanka baaqane dowlad ahaanna koonfur galbeed eh, may leedahay dhammaan oo walka warhaay dowladaha qaybaha kala duwan walowgi oo arrintaas iyada may leedahay meelo badan ah may leedahay la sheer garaynayn sheegni saas oo kale may baan ku faa'iidaysan faday saadangan waa tarogna miidiyaha ee anigunan sheegna caalamka dhibaatadaas jarta iyo soomaalida an ka horreyta dowladda dhaxa iyo bulshada caalamka iyo hay-ado wakiil nin kuwey may leedahay hadda nin rooga seef nin roogda ani gudbiyada baahidaas jarta geeka baydhabo dhowr kun oo noocaas ee ciyaala roogan la helo kor waalidiintii oo ti xirxiranyin oo dee tuulooyinka may waalidiin sheeno ay tahay haddii lan badbaadin ogow wayba dhibaato keenta koonfur galbeed soomaaliya iyo caalamka marka inaynu taas ku horsayno markan markeena taasa kubaha tan labaad insha allah way rajeeyay kulankan geeka muhiimadan isku koyni ani geeka meel rahay inta badan muhiimadaas sheegna deegaanada baahida ku jirta meel un wal un ku duulna ku bilaawan baahiya ku jirta ma ah geeka ama barre i bara dambi sanadkan daboolama doonta baahida jirta baaha socdii nus qaran ama ila rahay kuwata qaran oo soddon sano socto muddo ku dhow marka baahidaas maalmo maka daboolmaas laakiin may ku mid geeg obada koran war haddii geeka qalankan sameey koran inuu qalankan may leerahay qofkiisiinu barre qalan ay buug haddii una awoodna qalan in buug anjeynu marka aniguna ba roolkaas qaadana muhiimadii taasu aan isku koyni muhiimadaas eh aniguna isla sheer garayna degmo kasti juulo kas walaay dhibaato ku jira oo waxbarashada wali wala ku qobada kor si unan hataan horumarayna aan iska koyna iska sheegna saas oo kalena si unan sheer garay lahayni hataa way baan jira hay-aduna la sheer aan sheego korna aan korna dhibaatadan ma ilahay sida degmada wala weyn way ku jirta dhibaato noocan eh iskuulka nga dayactiran baahan sadantii una er korna degmada waajid mase buurra kab way ku jirta tangantii aan korna geegan in suurta galeen intii unas koyn ku faa'iideysan an isla meel raay kulankan ante si meel raay geeka ilaa barran qaban oo ku wada hadalna maamulada qaar ku mid ah nin runsi uu sheegay dhibaatada iskuulada ka jirtay walaal ku qabad kor yana sidii too geeka nek fikridi jo kabiiryan aan sheegan qaybaha kala duwan wasaaradda sinka meel raay landan wada ogaada laakiin wasaaradana ma suurta galaasay markaas fursadaha aysan siideen mase fikro fikrada aysan dhiibadaasan ani la qora la sii horumariy meel raay oo sidii langlaagda lahaay proposalada iyo walaal qora wala kuweydiisada la qayb ku kana garan marka muhiimadaas gaarka eelata marka insha Allah taala geeki barin suurta gali shirkanna may ogaada san meel raay waqti maalin ilaa ma ka kooba ma korta laakiin weylana una fadaane anti hadda la sameeyo kor anti la sameeyo qaybo ku mid ah insha allah ana hata sii roogi doono mararka beersho si aanan ku qayb gaada rayida iyo aan ogaada sii roogi doono insha allah anta haddana ilaa bilawka siin roogana barana saas oo kale kooy doonaa markan si una odaana muhiimad walaa una iskoyna maanti is aragna inta ka sheekaysana laakiin wayn koynay shaqa lan walba fursadaada kii jarta mase ra'yigaada ka weyl ku yaabe gabar mase wiil soomaaliyeed waxbarashadan baahanahay ani la ka badba la ka badbaadi markan iska daynyan intii oo muhiimadaas una siin lan walba fikirtiis wala leeyahay iyadan muhiim muhiimada asiya markan insha Allah taala hay'adan iyadan kama xabiliyana mar labaad iyo mar saddexaad hay'adaha kale na sugahayna in badan kumid an anti ninkoangaswaniyana tusaalanaga tanaftatitiya mil badan oo ni- oo si ninkadirsana qayladaantana mil badan jeyn mukufa dheeda doonna insha allahu tacaala way dareemay mas-uuliyadda saaran geeka ee dowla koonfur galbeed saddexdan gobol baahida ku jirta waxbarashe may dareemay inti scope eedan wiin ay anta ciyaal ay waxbarasho laanka ee deegaanadan eedan dareemay geeka may wala raay gobolkii goboladii meeli shakhsi ahaan aan ku dhaladii foolan kasaw marka may baa dareen siyaasi ee mas-uuliyadda may la raay eedan ballanka waxbarashada ah anig way la raay shakhsiyan ka wasiir ahaan anta aan hatir durway muddadan lamada bilood mayba sameey hataa assessment si gaar ahaan haddii aad samayto aad dareemo kortahee baahidaas haddii la dabool today fiiri dadkan ogayna way sheegaysa geeka baydhabo ma roogee ciyaal ku badan kun more than one thousand children ah baa magaaladan rogaan anta ha ku qaxeen tuulooyinnay xareeraysan dadkan ogayna may la raha inanay sheeg tuulooyinnay xareeraysan ha ku qaxeen magaaladan allaxankihi may lan wadahay waalidka may la ka khasabay ciyaalkan dhahay tuman ilama ilaa tuman ishan sina aniga ha wareejiyaan oo wiilisha dhammaan waalidiinta saacaddan hadda aan taagannahay waalidiin aan hirhirin ciyaal aan ku hortagna dhibaatadaas ma ee koonfur galbeed bes inay haysata wayba deer siyaasi dhammaan soomaaliya caalamka dhan adeerasa wayba tusaale aan ka wanaagsan ahaa muddo lukurooga hal sano ku hor dhalinyarada may la rahay dadkan oo eh, kintahay oo dhalinyarada laka weerar jari oo weerar jareen puntland weerarka laka qaadi lama boqol i- wal plus ciyaal ee meelo laka qobday dhammaantii koonfur galbeeda laku wedi dhammaantii koonfur galbeeda ku tabay haddii la waraysado ciyaalkaas yar yar qofkii kalabyadaas fiirsiya dareemo kor dhammaantii oo mayla ka wadi magaca la ka wadi may waxa wala lahsan bare waalidka maxaa loogu watay madari cunuga wala lahkiin bare dadkana jaceylka waxbarashada ka abuuran daraadiya haddii la yidhi cunuga wala laha bare ay walha bare may laha bare mis weydiiyayaan haddiiba lan walni siin baraw helen goolli wado ilan cunugiisa waa heer waxbarasho rooga guriguu u fadhiyaa wuxuu u qabta malaha muxuu sameynaa qofaa u imaana wuxuu leeyahay cunugaada wax baa lasoo baraa waa sh- laba iyo toban shan iyo toban toddoba iyo toban sano uu jiraa marka wuxuu waajib ku ah waalidka isagoo cunugiisa waxbarasho la rabay qof alaala qofkii weydiistay inuu dhahayo wax iisoo bar laakiin wax la baraya maxay tahay wax la baraya awooda aniisu walbara fursadaas qofkii awooda aniisu fursadaas siya qofkaas may wale qofkaas mustaqbal shayna wala ku bedeli nololna wala ku bedeli ogow markii dariska wala barta waxbarasho ambaha ciyaalka haanaka haddii aadan dirta iskuulan bahan awoodi haddii aad awood anka dar dariskaana si walanbaradan may waali haddii dariska walbarada naftiya faa'iide keenata laakiin haddii walanbarana dhibaato keenku kuwas nafsatiita anka ganacsanaato intiye markan ani laka dadaalo waxbarashadaas qayb kasta iyo mas-uul kasta qaybtiya ku suranta ka dowlad ahaan iyo ka wasaarad ahaan mas-uuliyadana saaran geeka eedaan dareemayn eedaan weynta laakiin waybata walaa inuu samayo waa ina maybi waylu ku yaaba inti awoodan indiida awoodda oo ameel arhay la leeyahy mar walbana ka dadaala doona ma may la rahay sida hatta aan bilaawni shirarkan noocan ah una hatta bilaawni ma nagala doono kii may la rahay ka dambe misko hatta bilaawni shir heer nooc kasta ee waliba hatta may la rahay meelan oo shirle meenu ku aniguna shir weynu waxbarashada koonfur galbeed aan qabanay insha Allah taala mustaqbalka dhow oo waan ku fikirna sidii la iska sheena jiray dhammaan bahayaha waxbarashada dhan ha private ha noqoto dhammaan jaamacadihii institutionada si uun isku kooyna scope aan ku bata baahida waxbarashada waa in baahan wasaaradda geeka may baahata baahida koode anil dhista policyadii waxbarashada koonfur galbeed dhan inuu dhisno fadahayn si inuun dhisna maylan baahanye aanashiladii haddii aan meelfadheedii agaasimay wasiir ku-xigeenka sameey kornay waa maya haddii may leedahay shaqaalaha agaasimyaalkii haddii una kooban oo sameey kornay policygii waxbarashada koonfur galbeed dhan waa maya mayan baahana markan ini qaybihii waxbarashada dhammaan ha noqoto private mise dalladaha ama hay-adihii waxbarashada dhammaan intay ha ku qayb galaan Eh, qay- qof kastoo may leedahay ehelan ee dhinaca waxbarashada hay-adahan oo taageera oo dhinaca waxbarashada ha ku qayb galaan shir noocaas ee aan isku kooyna qaadada wakti maalin lama ilaa may leedahay wala may leedahay markaas nin sut maalin ma fidhin ha kubadda fikrad idea ee sidii waxbarashada gobolkan lan ka hormari lahay taas weyning nagadaase tilaabo oo may leedahay waxqabad ee una samayni kaba may leedahay koonfur galbeed ahaan marka mas-uuliyaddaas ay saaranta dhammaanteen ana saaranta insha allah dhinaca mas-uuliyaddaas hogaaminta taagna saaran qaadada doona haddii ilaahay eer si unaka suurta geli lahayn in shir noocaas ee lan iska kooy dhammaan ha noqoto may leedahay isku dalladaha jaamacadaha iskuullada publica hay-adihii waxbarashada dadka may leedahay waxbarashada ehelkan haye de may ku yaaba dad badan oo may oo hataa shaqanka jarana meelo isku rogan dhammaantiin una inaan ku ku qayb gelina maalmana aan fidhina si unaan ka ma- meel aan ku saalna wal waxqabad aan ee wasaaradda waana ka faanan karto dowladda koonfur galbeed mise deegaanada koonfur galbeed dhinaca waxbarashada bulsho haddii aad la dumiye la fada wayla ku dumiyey dhinaca waxbarashada completely meel atag in kuwin aad ku sameyn karto waxbarashada ku weeraraas laakiin bulshada haddii aad dhista fadaas inta may ku sameeyas wala baraas qofka haddii aad wala sameeyta fadaas maylu kaaba hay-adaha mageek mayleraha hay-adaha bershon tinin sameyn cunto badan raashin lana sii siduu noreenkaasi jarnay oo laka sii laakiin qofkaas wala nin taray maybe markaasa baahanta ka dharji laakiin seef oo nin sii hayta geeka boqol macalin incentive nin sii hayta wayba muhiim ogaase maraakib raashinka lana sii taasa muhiim nin ku ah may waale qof walna walka bari isu kaasa ka badbaadi marka waxbarashadaas muhiimada leenta dhanta way ogaadasana bulshada caalamka geeka maylaka shal horumari bis eh wayba wax waxbarashada aqoomo aqoon bas ay lagshala hormaray ogaaw ma ee may leerahay jinsiyad wala soomaalida isticmaalaasa oraas walwalba ay aroy lanka inka laan dheersan adduunyada geeka way wax lanka walbaradayo dunida lankanka laan dheersan kan walbaradayo lan jaahile may may sheegada dadkan qaablu ma may la kuwa way la kuwa jaahilimada galay may lufi dhan erang ani reer hebel inta ah oo saasaha war may leerahay ibraata jaahila tadiyada yo aaminsanta laakiin qofka geeka walka faana kor way waxa qofka aqoonta leh dunida fiir geeka qurux badnaan iyo cad iyo afrikaanno malka shal hormarahay way horumarahaya qofki walbarada may leerahay tusaalahaan fiiri may leerahay wadan badan china oo kale geedka dadku adiba argahaytu khafiifa yar yar gaaban noocaas ew laakiin dunida intay ku marahayan xeerkee kuroogan dhaqaalaha leadinga marahaya may ka marahayan wadan shom ee dha wadanka rasoosku jira wayba dareemasa wadamada qaar yago ka saameys maybaa jira wadan oo walban lahayn hadda wax soo saaran lahayn laakiin waxbarashada iyo sheen dhadan daraadiyo angnagati ani dunida may leerahay qaybo badan ku nagadan marka onon geeka walala noo haysada dhibaatadana haysata qabiilka isburburyowka isdilkana haysada ogow wala aan kawiintaas sababtiya may wax aqoon daro leh waa wal kalama eh wallaahi qofka haddiisu walbarda way dareemeen nafsada tiidis muhiimadda leta tiidiisa may leerahay way iska day inuusu horumari way ogaaday shaksigaha ku horjeeda mise dariskay eh nafsadis muhiimada lata may baad isku day in isu lankaas xishmeeya dhiirigeliya laakiin haddii aad nafsada tiidata muhiimada lataadan ogayn tiitaa dilowka ku bilaawaas tan dariska kiijaas tan deegaanka dhan saameeyaas laakiin qofka haddiisu walbarada way xaqiiqaya nafsadiisna mahalaaga tiisna badbaadiya tan ciyaalshiina badbaadiya next may badbaadiya tan bulshaduisu la nooliye marka wayba lenaa bulshadaas qaybaha kumid ee mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada ka tirsan koonfur galbeed geekan ku fidhiya wayba aan sheegana mas-uuliyaddaas geekan nina saaranta ani dadkan geekan adeegna wayba marna nasiiban lena aniguna bulshada meelihii inka mayleraa inka muhiimsanaay laku hormariya kor una surugna laakiin wayba dhibaato nagadaas haddii unaga positionkaas roogni walina noofalaay gobod waaye meela ka kaceeba waan markan bulshada meelinka muhiimsanaay taa fidhiyana geeka aniguna bulsh meyle roolkaas qaadano aniguna qaadana muhiimadaas oo leta waxbarashada intay lanta qaadan dhammaanteen mas-uuliyaddaasana wada saaran saas oo kale insha maybaa ogaadase dhinaca geeka wadanka koonfur galbeed haddii la saddexdan gobol ilaa tumisya degmo waynku yaaba may leerahay guddoonada waxbarashada degmooyinka geekan turooga ilaa ininku badanayna may leerahay shan oo kale markan tumisiyad haddii aad erda scoopka ilaa shan iyo intu kurugan in badan kumid eh qaar geeka may leerahay maamalseeda kor access maningle ma ma suurta gal korta qaar kumid ana may leerahay nin suurta gal waajiyeen sababo may leerahay dhinac ilaan degmo ma jirta geeka degmada kare logan gudub korto baawaranka seeda korta dhammaan waylan baahday diyaarada dadkan oo goboladii degmadu kukooy dhammaantood diyaarada harahan markan taasa may sababtay ini mararka bersho eedan adkaata oo isu socodki iyo saase wayba aan sheegana tan kala soomaalida iyo hay-adaha caalamka dhammaantii way ogaanayaan international may leerahay oo hay-adaha niilarooga oo seef kumid ah geeka oo barnaamijkan in samayti koonfur galbeed ani eta population ahaan baahida waxbarashada aan kaweyn soomaaliya meelo ku jirta intii eta marka muhiimadaas wayba ku codsada lahaynay hay-adaha caalamka mise soomaalida caawiya dhinaca waxbarashada ini ilgoone ay ka fiiriyaan bulshada ka nool deegaanadan waa may leerahay waxbarashada soo koonfur galbeed hadda saas oo kale ma dowladda federal governmentiga wasaaradda waxbarashada iyana baaqaan diraan baaqaas oo eh waxbarashada koonfur galbeed way aaminsanaa haddii la horumaray la seefgareey dhibaatooyin badan oo soomaaliya geeka ku jir xalanagadaas xalalan hele may weelay dhalinyarada anka badan population ahaan oo school age children leeraha oo may leerahay da'di waxbarashada rooga haddana waxbarasho lahayn anka magacaas umata lacag in lacag laanba anada ka shaqeyd haddii walla hela is okay way yidiyaan oo shaqeeyaan haddii walla waayana shaqeeyaan lamadaba maka hirin geeka may leerahay lacag ma ka shaqeeyaan aan filato intii lacag badan la ka helo shaqadaada gobadaha ita la kiisiyaw laakiin wayba isdareen siyaasi ani ada may leerahay shaqadaada gobadaha ita waajibkii ita tan lamaadna dadka iyo may leerahay in shaqeeyahayta dareen cunuga kii ka hiraabto markiisu uniform ihirid iskuulka ambax ku kooy siduusan ka faraxsan adan ka faraxsanta dareen cidda dariska kii ka ee cunujii meel raay mise gabartis gurugan roogda aan cawoodna nin iskuulan in dirin dareen mas-uuliyaddaas inay ada ka saaranta si cunugdaas mise gabartaas aan mar aan ka heli lahayd iskuul si adan jeeyta bara mustaqbal jawalan ku bedeli lahayd laakiin ma ee anada cunuga kii ka i kaan dariska haddii bahaan ka qanacda ani mas-uuliyadda ka saaran ada ogaatu degmadaas anta ka nool waxbarasho laan inaad walbarashan la silankeelaa dadaalshay la muujiye ma waalay mas-uuliyad ma saaran ugeeka waan nekle saatma waa si walba bahata markan mas-uuliyaddaas intay wan isi saaran dareen may geeka iskuul an baaha haayan ma walka ganaca kore intuuna haysana maya waay nambar yara hayan haddii unu ka ganacan weliba hataa may baa leerahay si gaare hataa hataa intiin tin roogna ee qaybaha private-ka waxbarashada dallada dalladaha way qabadana shaqo aadan weyn shaqo may leerahay mudan anigo may leerahay lanka dhiirigeli lanka hambaliya lanka may leerahay samay dhugunsidaalkaas waliba ay wasiirka wasaaradda walbarashada hiddo iyo tacliinta sare maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo ku hadlayay tababarkii lanfuri qaar ku mid a shaqaalo wasaaradda walbarashada oo lukushalsheeni guud ahaan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya
borow borow baaryow bismillaahi raxmaan raxiim walaalayaal usan waa biyaabay bulshadun geekanta aan bogtaa lahaayan belenay wale ku warsadow baqaarka walaalo oflow ah baqaarka walaalo oflow ah
bakaarkun walaalo oobla umudidan bakaarku walaalo ooblaw liin isin sawalsiin ku eyin bakaarkun bakaarsi ahay baqaarka walaalo oflow boqorkii baqaaro baydhawuun baa ilaa yaa bagaash kunbud bartalanka seedow baqaarka walaalo oflow baradii belenay bulshada baaran jeewa markiiba ku bayaansadi birbiyo injeedaan bakaarku walaalo ooflaw bakaarku walaalo ooflaw bakaarku walaalo ooflaw leeguwiiras baydhaw gudaashe bababababababa beera beer kufayla bedabed kufayla baqaara baqaarku sareey bulshooy ani baan ka dhisiron iinboobsidoy baariyow
dhegaystayaal qiimoyowga derintan oo mudan waliba awooda siin kulanaji maafayla ana magaagayso odaalu idaacadda warsan u farsamada b k u seetun iseed dhibic lama aalada satellite iyo live streamka yanoo la dareertan adduunyada meel kastiisun kuroogdan dhugunsadayaal waliba isla deerne qodobkiinka dambe iyo barnaamijka kulanka warsan wadahadaladii soomaaliya iyo somalilan oo reedan bilaabada doona ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka abakaate mahdiya maxamed guuleed qadare iyo waliba marka hor usun hambaleeyay madaxweynaha cusub ee maamulka somalilan mudane muuse biixi cabdi kaasi oo ku guulaysaday lamadii musharax ee la tartamayeen walina use sheegay intii muuse biixi cabdi usayi ko aqoon-yahan ee waana kartan le isla maraxataas walbadan ku kasow xaalada dalka soomaaliya walina use sheegay intii doorashadii kadhiidii somalilan iyo etato soomaaliya ashariya ku barada korta maadaama xaniifood lata anti una qaadana hal qof iyo hal od sidaasi waliba eray ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka soomaaliya saas oo kale mahdi maxamed guuleed qadar ra-iisul wasaare ku-xigeenka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waliba uuse sheegay anti guule muuse biixi cabdi iyo sahale korta anti reedan bilaabadan wadahadaladii hore ee andhaxayay soomaaliya iyo maamulka somalilan isla maraxantaasna rajayo ku qaban mar isu ku hadalaay ra-iisul wasaare ku-xigeenka arrintaasi iyo arrimo kale waliba hadalaysa kumi tahay bismi illaahi raxmaani raxiim wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah sayidina maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam waxaan rabaa inaan fursaddan uga faa'iidaysto inaan u hambalyeeyo madaxweynaha la doortay ee somalilan mudane muuse biixi cabdi guushii uu ka soo hooyey doorashadii ka dhacday somalilan saddex iyo tobankii noofembar oo u dhacday si nabadgelyo ah ee dadku si weyn uga qayb qaateen nidaam casriya doorashada lagaga qayb galay waxaa kaloon rabaa inaan u hambaliyeeyo dhammaan shacbiga somalilan oo muujiyey ilbaxnimo isu dulqaadasho iyo inay u soo dareeraan doorashada si ay u cabiraan xuquuqda dastuuriga ah ee ah in qofku waxna doorto lana doorto eegaanna si nabadgelyo ah natiijada ka dhalata doorashada tartanka loo galay waxaan si dhow la socday ololihii doorashada oo ay ka muuqatay isu dulqaadasho siyaasadeed iyo ilbaxnimo dheeraad ah oo ay xisbiyadii tartamayey musharaxiinta saddexda xisbi iyo taageerayaashooduba dhammaan si nabadgelyo ah u soo bandhigayeen barnaamijka ay doonayaan in lagu doorto ballanqaadka ay u samaynayaan shacabka iyo waxqabadka ay rabaan inay tartanka kaga qayb galaan waa guul u soo hoyatay dhammaan shacbweynaha soomaaliyeed meel kasta uu joogo laga baran karo cashar maadaama eh, dowladda federaalka soomaaliya eh, iyo xildhibaanadana golaha shacabka iyo dowladda dhexe ay ku soo beegan tahay doorashada laba kun labaatan labaatan iyo kow oo la rabo in aynu cabirno doorashada hal qof iyo hal cod si ay shacbweynaha soomaaliyeed dhammaantood eh, si dimuqraadiya oo xor ah u doortaan eh, mas-uuliyiinta matalaya eh, hadday tahay golaha shacabka iyo hadday tahay hoggaanka sareba waxaan ugu hambalyeynayaa madaxweynaha la doortay ee muuse biixi cabdi ee anigoo og kuna kalsoon ee inuu xogogaal u yahay taariikhda ummadda soomaaliyeed dhammaan inuu xogogaal u yahay waayihii la soo maray inuu xogogaal u yahay ee somalilan iyo gobollada waqooyi ee s- ee- ee soomaaliyeed inuu xogogaal u yahay jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo taariikhdii ummadda soomaaliyeed guud ahaanba ee marxaladihii kala duwanaaye la soo maray iyo waxaa habboon in hore ee looga socdo ee la isla ee laga- laga wada shaqeeyo oo amnigu kow ka yahay Een, waxaan ku celinayaa sidii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ballan qaaday ee waa ogeedanoo wuu u hambaliyeeyey doorashadaas ee sida nabadgelyadaa u dhacday in wadahadaladii dowladda federaalka soomaaliya iyo somalilan ay tahay fursad maadaama hoggaan cusub loo doortay somalilan aynu uga faa'iidaysano inay hada- hana qaadaan la derdergeliyo wadahadaladii labada dhinac oo midho dhal ah in ay ay ka hana qaadaan een, een, dalka ee somalilan iyo dowladda federaalka soomaaliya inay isugu yimaadaan wadahadallo midho dhal ah oo waxtar leh xogogaal weyn buu muuse u yahay arrimaha madaxweynaha la doortay ee madaxweyne farmaajona waxa uu ee, ballan qaaday marar badan in uu ka midho dhalin doono ee, si isfaham uu u yimaado Ee, waxaa kaloon u hambalyeynayaa ee, musharixiintii xisbiyada mucaaridka ah ee la tartamayey ee, guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee waddani oo aqbalay doorashadaas iyo midhihii ka soo baxay waxaa kaloon u hambalyeynayaa ee, guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee ucid oo isaguna ee, aqbalay natiijadii ka soo baxday guul ee, ayaan u rajaynayaa shacweynaha somalilan ee, ee, ee, soomaaliyeed dhammaantoodba ee, waxaanan hubaa kuna kalsoonahay ee, in madaxweynaha la doortay uu yegleeli doono hab nabad iyo horukac iyo wadajir ah ee, kana midho dhalin doono ee, sida madaxweyne farmaajo marar ba- badan ballan qaaday in wadahadaladii aan wakhti fiican oo looga faa'iidaysto in hore loogu qaado ay noqoto waxaan salaan u dirayaa dadka somalilan dhammaan iyo shacweynaha soomaaliyeed guud ahaanba wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
waagaag dhegaystayaal barnaamijkii kulanka warsan oo hogaansan saari saaxiibka barnaamijka kulanka warsana maxamed aadan cabdulaahi maxmed soodaal waana siinla dareeryahay dhinaga farsamadana waliba galan wiigiisi ay saaxiibkayga maxamed xuseen faliir b k tangiintii barnaamijkan barnaamij jeedan buuna reedun ku kulmaana saaxiibka barnaamijka kulanka warsan iyo maxamed b k iyo dhammaan bahwiinta warsan oo isku duuban oosan leesadiyo nabadgelyo intii barnaamijkaanan dhegnan waliba reednin kuweel korana barta internetkun kalena warsanradio com